kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maalin kasta oo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga soomaaliya waxaa ka taagan guux siyaasadeed oo ka dhashay mooshin qaar ka mida xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ay ka gudbiyeen guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cusmaan jawaari xildhibaanno kale iyo jawaari laftigiisana ay ku tilmaameen mid sharci darre ahaa sidaana ku fashilmay markii qaar ka mida xildhibaanadii gudbiyey ay ka laabteen xildhibaanada mooshinka gudbiyey ayaa ku eedeeyey jawaari inuu ragaadiyey geedi socodka dib u eegista dastuurka ku tagrifal awoodeed iyo caburin ra'yiga xildhibaanada sida lagu sheegay qoraalka mooshinka loo gudbiyey guddoonka baarlamaanka maaha wax ku cusub siyaasadda soomaaliya mooshinada hadba laga gudbiyo saddexda mas-uul ee ugu sarraysa dalka laakiin doodda ku salaysan dhammaystirka iyo dib u habaynta dastuurka ayaa muddoba ka ahayd siyaasadda soomaaliya midda lagu awrkacsado si loo abuuro khilaaf siyaasadeed oo ay siyaasiyiinta mucaarad iyo muxaafad hadba kuwii dana siyaasadeed oo gaar ah ay u arki karaan waddada ugu dhow uguna sahlan ee ay isbeddelkaa ay doonayaan ay ku dhalin karaan waxaa naanka dastuur samaynta soomaaliya uu soo bilowday sannadihii labada kun oo weli jiitamaya maanta iyadoo dalkuna uu leeyahay dowlad rasmiya haddaba ballanqaadyadii dowladihii isxigxigay ay dhammaantood u sameeyeen dhammaystirka dastuurka maxaa ka qabsoomay maxaase hortaagan ma jiraa xal aan ahayn mooshin oo lagu xalliyo khilaafaadka siyaasadeed ee soomaaliya maxaa laga dhaxlay mooshinadii hore faa'iido iyo khasaaro su-aalaha iyo kuwo kale ayaannu ku jeexjeexi doonaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka ee maanta barnaamijka waxaa ka qaybgalaya doctor maxamed nuur gacal oo horey u soo noqday wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya mursal maxamuud saney agaasimo ku-xigeenka macadka cilmibaarista ee heritage ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho labaduba qadka taleefonka ee muqdisho iyagoo ku jira ayay barnaamijka ka qaybgalayaan qadka taleefonka ee dalka kanada waxaa ku jira doctor cabdulqaadir cabdi xaashi oo soo noqday wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya waxaa kaloo inta uu barnaamijka socdo aad dhegaysan doontaan wasiirka dastuurka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil oo ka jawaabaya su'aalahan qaarkood iyo warbixin aan dib ugu eegayno mooshinadii soo maray soomaaliya iyo khilaafyadii ka dhashay kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ka hor inta aanan gudagelin barnaamijka aan yaro dhegaysanno warbixin aan dib ugu eegayno mooshinadii soo maray baarlamaanka iyo khilaafyadii ka dhashay cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa qaar ka mid a dadka muqdisho ku nool iyo xildhibaanada weydiiyey warbixintana noo soo diray dhegaha dadka soomaaliyeed kuma cusba mooshin xilka looga qaaday ra-iisul wasaarayaal ama guddoomiye baarlamaan cabdulaahi maxamed shirwac wuxuu u soo joogay toddoba iyo tobankii sane lasoo dhaafay baarlamaanadii isbebedelay waxaa weydiiyey mooshinadii saameyntay ku leeyihiin dowladnimada soomaaliya
mooshinadu yani dadka caadiga horta anugu siyaasadda kuma jiro laakiin intii dowladdan soomaaliyeed ee carta ka soo bilaabatay ay dhalatay waan jooga arlada waxaan u malaynayaa in aysan mawshino dadku u bogay oo muxuu ahaa mataqaanaa alla ilahe la yidhi xildhibaanada iyadu waajibkoodii bay guteen inaysan laba saddex ka badnayn toddobi iyo toban sano marka baarlamaanadii isbedelayay inay laba saddex ay yimaadaan tira ahaan bay waxay u muujinaydaa in mooshinadu ay yihiin kuwa wax burburinaya ay u badan yihiin mooshinadu baarlamaanku xaqay u leeyihiin laakiin mooshinada hadda la yaqaanaahay waxa weeyaan waa kuwo boqolkiiba sagaashan wax burburinaya taana mujtamaca soomaaliyeed diyaar uma aha yacni shan milyan labaiyo tobanka milyan shan iyo toban shan milyan oo ka mida ayaa caawa waxay cunaan haynin berrina waxay kusoo toosayaan aan garanayn rofesor maxamed cumar dalxa wuxuu ka mid ahaa dhammaan baarlamaanadii soo mara dalka toddobiyo tobankii sane lasoo dhaafay waxaa weydiiyey mooshinadii xilalka looga tuuray ra-iisul wasaarayaasha
runtii cumar cabdirashiid mooshinaa lagu tuuray saacid mooshinaa lagu tuuray magaciisii cabdiweli mooshinaa lagu tuuray runtii wax ka baxsaday oo iyagana haddana mooshin dibadeed lagu tuuray oo faragelin banaanka ka timid oo kambala accord madaxweyne farmaajo oo xili ra-iisul wasaar ah oo aan baarlaman iyo cid kale ee isaga ee maanta ka hortimid aanan jirin ayaa isaga iyo marka raggii marka ayagana madaxda ahaa oo ismariwaa siyaasadeed iyo mahiiga oo ayagana gacansaar madaxda kale ay wada maartay dhexeeyeen ayaa looga saaray maartay awood ka baxsan midda sharci dejinta sidaasuu asagana xilka ku waayey cumar cabdirashiid baa isagana bedelay cumar cabdirashiidna xildhibaanadii golaha wasiirada ku jiray isaga laftirkiisa ee magacaabay baa iyagana ka qayb qaatay sidii loo ridi lahaa yacni waxaa procedurekaasi iska soo socday ilaa ma aragtay wakhti badan oo dowladdii madaxweyne xasan sheikhe ee iyada saddex ra-iisul wasaare la eryotay ugu tiro badneed iyada noqotay mooshinadu kuma ekeen ra-iisul wasaarayaasha oo qura ee waxaa jira mooshinno halka looga xayuubiyey guddoomiyaal baarlamaan taasoo ugu dambayntii keenta kala qaybsan baarlamaanka iyo howlihii baarlamaanka oo socon waayey siduu v-oda u sharaxayo brofesor maxamed cumar dalxa tu kale oo weliba kasii daran oo aan ku dhaafayaa jirta oo shariif xasan iyo madoobe nuunow oo shariif xasan oo ayagana mooshin ay ka keeneen oo xildhibaano oo xilkii waa ka qaadnay ay yiraahdeen oo shariif xasanna isagana uu ku adkaystay inaana laga qaadin madoobe nuunowna guddoomiye baarlamaan waaye la yirin cabdifataax la yiraahdo oo markaa asigana xildhibaan ahaan guddoomiye ku-xigeen looga dhigay koowaad casoowana guddoomiye ku-xigeenka labaad ee isagana uu noqday sidaasi iyadana sheekadeeda shariif xasan intuu ka dabaashay uu mayiga iyo iyo uu la qabsaday iyo madaxweynaha oo sheekh shariif ahaa baarlamaanka iyo maalin walba shiraayo oo wixii kasoo baxona isaga aan soo dhaafaynin qolana la yiri baarlamaanka ha ku shaqaysato cidna yaanan ugu tegin ay shirayaan laakiin wax kasoo qaad aanan jirin iyo shariif xasan oo madaxweynihii u yahay oo aan bilaa baarlamaan ah shaqadiisiina wato laakiin uu la shaqaysanayay mahiiga iyo maaragtay shariif xasan iyo garoowe one garoowe two garoowe three garoowe four ilaa kambala accord lagu gaaro sidaana baarlamaankii uu ku micno beelay wax welibana iska ahaayeen wax ay iska maamulanayeen maaragtay hadba sidii ay doonaan madaxdii markaa iyo nimankii international communitiga cabdulaahi maxamed shirwac ayaa u sheegay v o a in mooshinada laga bartay in xukuumad walba ay yeelato saddex ra-iisul wasaare laga soo bilaabo dowladdii carta yacni marka carte ka soo bilaabo saddex prime minister a isbedeshay baarlamankii markii dambeeto suuqa ayuu ku dhammaaday waa la socotaa tii cabdullaahi yuusuf waad ogeyd wixii dhib laga soo maray kuwii ka dambeeyana waxa weeyaan dowladdii hadda tan ka horreyday waxaa waxyaabaha ay wax u qaban la'dahay waxaa ka mid ahayd yacni isbedelaada badan ee madaxweynaha iyo prime ministerka khilaafkooda joogtada ah oo cuuryaamiyey dowladdii marka mooshin macnaha hadda uu soomaaliya siyaasadda wakhtigana uu ka leeyahay waa qarbudaad waaye ama baarlamaanku ha jeclaadaano ama ha necbaadaano macnaha uu u leeyahay mujtamaca soomaaliyeed suuqa ayaad weydiin kartaa microfonkaada qaadan kartaa macnaha uu leeyahay waxa weeyaan waa qarbudaad xilligan waxaa jira mooshin codka kalsoonida lagala noqonayo guddoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari taasoo gacanta ku hayo guddoomiye ku-xigeenka koowaada golaha shacabka xildhibaanadii soo gudbay mooshinka qaarkood ayaa laga soo tebay inay ka laabteen haddaba dastuurka muxuu ka qabaa laabashadaasi xildhibaanka marbuu mooshin uu soo qori karaa mana ka bixi karo ilaa marka codaynta laga gaaro oo asaga codkiisa xaq u leeyahay markaas shalay ninku asaga mooshinka uu ka keenay inuu yidhaahdo maantana aniga mooshinkaasi qofkii shalay hataga aan lahaa maanta yani waa ka laabtay inuu sii joogo laakiin maantaan mooshin soo qoray oo aan guddoonka soo gaarsiiyey haddana saa dambe haddana ku kalaan soo qoraya waxaan leeyahy waa ka baxay sheekadaasi waxaway baarlamaanka go-aan horey ooga gaaray xeer hoosaadna waa la waafajiyey cabdulaahi maxamed shirwac ayaa rajaxumo ka muujiyey mooshinada dulba la bilowday kalfadhiga saddexaad ee golaha shacabka yacni baarlamankii uu mooshin ku bilowdo guddoomiyihiisii ah guddoomiyihiisii ah inuu ku bilowdo waxay abuuraydaa taasi cabsi kale inuu mooshinno kalena ay soo socdaan mooshinno kalena inay soo socdaan iyadoo weliba ay muxuu ah mataqaanaa xaaladaha dariska iyo la ogyahay dhibaatada ka jirta marka la fiiriyo marka anigu waxaan dhihi lahaa waxaan ugu baaqi lahaa baarlamanka soomaaliyeed in uusan wakhtigan dadka uga luminin muxuu ahay mooshinno ee howlaha hor yaalle ama shuruuc ah ama xalinta arrimaha siyaasadeed oo murugsan ama kuwa bini aadannimo ama kuwa muxuu ahaa amni inuu inuu diiradda saaro marnaba loogama fadhiyo mooshinno wax qarbudaya iminkana aan dib idinkugu celiya barnaamijka faaqiidaadda toddobaadka oo halkaas nooga sii socda aad baad u mahadsan tahay cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho gacal iyo mursal iyo doctor cabdulqaadir waad maqlaysaan waxa muqdisho ka taagan iyo xiisadan siyaasadeed ee marka la dib usoo cusboonaatay dabcan salkana waxay ku haysaa dastuurka iyo shuruucdii wadanka iyo wixii oo aan dhamaystirnayn bal aragtidiina cabdulqaadir baan ku bilaabayaa qadka telefonka canada ku jira doctor cabdulqaadir maxay kula tahay wallahi waxa weeye horta waxaa la rabaa laba arrimood in dadka waxaad yihiin waa mid waxa weeye waajibaadka dastuuriga oo baarlamaanka oo ah ay ka mid tahay dabagalka ama oversightka dowladda ama xukuumadda iyo iyaga laftigooda haddii xorsasaadkooda lagu xadgudbo inay saxaan waa waa waajibaad dastuuri ah taas waxaa la rabaa miisaan in la saaro waxaa kaloo la rabaa in miisaan la saaro arrinta xasiloonada siyaasadda dalka oo hadda u ka hadlayo walaalkeen shuruuc oo si fiican uga hadlay marka runtii labadaas waxaa la rabaa dadka waxgaradka ah oo dalka hogaaminaya oo xildhibaanada ugu horeeyaan inay weli mar walba isha ku hayaan inaysan labadoodu is isa seera seerayn ama aysan maaragtay miisaankaasi usan dhumin arrintan iyadaa hadda socota oo baarlamaanka hadde meel ay jirto runtii ma ma la garan karo meesha runtii ay ku salaysan tahay lama garan karo gudoomiyaha baarlamaanka haddii xorosaadka baarlamaanka ku xadgudbo ama ka hor yimaado arrimaha lagu eedeeyey waa arrimo adag weeye runtii arrimo dastuuriah oo adag weeye ma ogin annaga hadalkii wuxuu uga jawaabay waxaas ma ogin runtii iyo wuxuu ka yidhi marka waxaa dhici karta inaan khaldanno haddaan ka hor dhacno oo xukunno asaga waayo waxaan hadda dhegaysanay wixii lagu soo eedeeyey isaguna markii uu hadlayay wuxuu u hadlayay de qof wixii la xaliyey oo la isaga soo noqday oo wax noocaas waa garta kuguso waa kugu soo noqonaya waa sii falanqayn doonaa doctor maxamed nuur gacal baan siinaya bismillahi raxmaan raxiim marka hore waan salaamayaa bahda v o a iyo dhegaystayaalkaba sidoo kale waxaan salaamayaa asxaabta ku jirta barnaamijka ka qaybta kadib arrimahanan arrimo nagu cusub ma ahan waxaase la filayey baarlamaanku inuu gaaray maadaama uu yahay baarlamaankii tobanaad sanadkii labaadna hadda ou jiro cumrigiisa inuu gaaray bisayl siyaasadeed iyo qaangaar siyaasadeed ayaa loo heestay laakiin nasiib darro waxaad moodaa inay u laabteen meeshii baarlamaanadii hore kumeelgaarka ahay ama dee qaababkii ay socdeen waxa u sababana waxaan isleeyahay waxaad moodaa dadka soomaaliyeed oo ayagu ka horeeya ama ka hormaray baarlamaankii hogaamin lahay ama mateli lahay inay waxyaabo yaryar fiirinayaan ayagu ama ay dana yaryar ku mashquulsan yihiin halka dadku ay ka sugayaan dana qaran iyo ishuyo waaweyn inay galaan waxaa nasiib daraa xilligan oo dadku u haqaltaagayeen in la difaaco danaha qaran iyo dalka muxuu ahay faragelinta lagu haayo iyo qaraaradii ugu horreysay baarlamaanku bilaabay sidoo kale heshiisyadii bishii hore ay gaareen madaxda federaalka iyo goboladu haddana loo ballansanaayo bishaan aakhirkeeda baydhabo in la tago dastuurkoo la rabay in la bedelo oo la dhamaystiro xisbiyadii oo la rabay in la furo howlahaas waaweyn oo leeslahay baarlamaanku wou abaari doonaa iyadoo la filayay xukuumadda guulihii sanadkii hore ay gaartay in lala xisaabtamo iyo sanadkan waxa ay qabanayso iyadoo ah xukuumaddii ugu horreysee laba jirsan hadda sidii la oqoon jiray intaasoo dhan ayaa waxaan filawa ku noqotay dadka soomaaliyeed hadda isqaqabsi iyo mooshin iyo khilaaf cusub in la galo ilmihii u ekaado aabihiis dembi ma gelin marka waxaad moodaa wadadii hore inay mar labaad kusoo laabteen baarlamaanku oo la filayo inay ka koreen arrintaas waa gartay waa kugu soo noqonaya mursal sanay baan siinaya mursal waad maqlaysaa a si fiican ku maqlaya waa mahadsan tahay walaad adiga iyo bahda v o a-da iyo saaxiibada iyo qatarka ku jiray ummadda somalida waa idin salaamaya jimco wanaagsan waa nasiib darro horta in maanta ay ay ay soomaaliya oo xaaladeeda aan ognahay in haddana xasilooni darro siyaasadeed oo sanad lagu soo jiray oy oy golayaasha dowladda qayb kamid ah ay ay la gaada dhacayeen baarlamaankii maanta in la dhex keena haddana lagula soo cararo intii tii jirtay la xalin lahaa oo xal laga gaari lahaa in baarlamaankii maanta haddana mashaakilka dabka markuu socdo waa la damiyaa laakiin dabkiya waxaa loo soo leexiyey organkii ugu muhiimsanaa qeybta ugu muhiimsanayd dowladnimada soomaaliya oo ah baarlamaanka oo ah saldhigga dowladnimada soomaaliya ayaa lagu soo leexiyey yaa kusoo leexiyey waa la ogaan doonaa waa la isweydiin doonaa laakiin waa nasiib darro aada u weyn waxaana ii muuqda haddii aanan soomaalida waxgarata iyo dadka ahlu xal wal caqdiga aynan istaagin oon dabaqaban arrintan baarlamaankaas inuu burburi doona ii muuqata maxaa dhacay waa usoo joognay baarlamaan burburay sida ku jirtay warbixintii marka waxaa noo muuqda
warbixintii heritage ay soo saartay aad ula jeedaa soo saarnay policy brief aan kasoo saarnay bishii tobanaad war si xasiloon daradan siyaasadeed ha la joojiyo waa gartay waa- ma waa- istaagayso siyaasad xasiloonay u baahan tahay Wa- wa- soomaaliya oo aada u degan waa kugu soo noqonaya waxaan rabaa inaan eh, gudagalno oo arrimahaas oo dhan aan faaqidno oo waqtiga aan ka faa'iidaysano laakiin intaan gudagelin waxaan rabaa inaadan maqashiiyo dabcan muranada taagan oo dhan inta badan waxaa lagu saleeyaa dastuurka qabyadiisa iyo inaan dowladihii soo maray dalka eh, isxigxigay dhammaantood aanay ku guulaysan inay dhammaystiraan eh, shuruucda iyo eh, qodobadii dastuuriga ahaa ee loo baahnaa in dastuurka wax laga bedelo En, dowladda soomaaliyana jawaab bay ka bixisay intaan barnaamijka soo gelin waxaan eh, qadka taleefonka ee magaalada baydhabo kula xiriiray eh, wasiirka en, eh, dastuurka soomaaliya eh, cabdiraxmaan xoosh jibriil oo aan wax ka weydiiyey bal aan maqashiyo codka j- en, xoosh dowladdan waxaa u qabsoomay horta kow waxaa u qabsoomay waxa waaye waxay ay samaysay eh, qaraar ah in uu noqdaa en, ah, hortalin weyn ay yeelataa dhamaystirka dastuurka eh, sidii loo sidii loo soo qabitiri lahaa Eh, waxayna soo samaysay xukuumadda eh, jadwal jadwalkaasoo oo la yiri labada kun iyo siddeed iyo toban iyo sanado dhaafin taasna waa bilowatay labadii hay-adood oo oo dastuuriga ahaa oo guddiyada ahaa eena- inay shaqadii bilaabaan wasaaraddina inay korjoogto lahaato waxaana wada samaysanay eh, road map ama tubtii lagu gaari lahaa saas Eh, qorshahana wuxuu yahay in lagu dhameeyo tan kale waxaa waxaa xukuumadda kale oo oo oo oo oo ka- oo oo mataqaana ka go-an in lugihii lagu istaajin lahaa federationka in la dhisaa taasoo ah in laga wada munaaqashooda waxyaalaha laysku haysto oo federationka ah oo in xal laga gaaraa ay ka mid tahay khayraad qaybsi ay ka mid tahay eh, awood qaybsi ay ka mid tahay canshuuraha dakhliga dekadaha waxaasoo dhan in laga doodo waxaa ugu horreeya shirka ugu horreeya baydhabo lagu qabanayo hadda eh, laba iyo- eh, si- labaatan iyo sideedda bishan ee march ah oo looga hadlaayo khaasatan eh, munaaqashadii ahayd in in xal laga gaaraa en, ah, qaybsiga khayraadka Eh, iyo in faham laga wada helaa en, ah, habka doorasho labada kun iyo labaatan Eh, dhowr bilood kabacdi awood qaybsi baa shir loo geli doonaa dhowr bilood kabacdi dan waxaa la geli doonaa canshuurihii iyo dakhligii waxyaala la yidhahdo fiscal federalism intaasoo dhan marka lasoo dhamaystira waxaa la rabaa markaas in amendment lagu sameeyo ama wax kabedel lagu sameeyo dastuurka si labada kun iyo sideed toban usoo dhamaada kabacdina loo gudbiyaa baarlamaanka xoosh tubtaa aad sheegaysay iyo qaridada aad dejisateed iyo waxa aad ka hadlaysay shuruucda oo dhan waa wax aad u qurux badan oo dowladnimada iyo horumarka soomaaliya qayb ka noqon kara laakiin dhibaatadu meeshay ka taagan tahay waa fulintoodii oo en, sharciyada oo dhan ciddii baasgarayn lahayd waa baarlamaanka qaarna lama- qaarnaba lama soo hadal qaado kuwana lama geynin marka maxaa hortaagan shuruucdan in baarlamaanku ay dhaafaan Eh, hadda horta intii aan kuu sheegaayo eh, waa soo dhaafeen baarlamaanka shuruucdii Eh, waxa- wa- na- oo shuruucdii mar hore al- al- al- al- lasoo lasoo lasoo dhamaystiray hadda waxaa u dhiban un waxaa waa un magacaabidii shaksiyaadkii geli lahaa hay-adahaas keliya waa Eh, dabcan markuu dhahaayo baarlamaanku waa waa waa wax walbuu sameeyaa carqalado badan waa iska dhacaan laakiin eh, baarlamaankii sagaalaad oo aniga aan ku jiray shuruuc fara badanaa soo soo soo dhamaystirna kan laftigiisa shuruuc uu soo sameeyey wuu jiraa Eh, laakiin na wax soo jiitay ma oo oo- oo oo la qaban kari waayey afar sano iyo bar ayaa hadda na markii aan shaqada bilownay april aan goosanay in horta kow horta aan sameynaa jadwal qabsi weynaa wuxuu ka jiri jiray maamul goboleedada iyo dowladda federaalka oo ah waxaa mugdi ku jiray waxa la isla leeyahay iyo waxa la kala leeyahay marka hadda waxaan bilownay inaan taas qeexnaa laga wada heshiiyaa si eh, en, ah, hal meel eh, dastuur oo federaal laisku raacaa dastuurada maamul goboleedana markaas la waafajiyaa kan kan federaalka waxaad tahay en, khabiir baad ku tahay arrimahan dastuurka muddaad ka soo shaqaynaysay baarlamaankaad ku jirtay wasiirkii baad tahay En, marka laga reebo hadallada afgubaatiga siyaasadeed dabcan waxaad og tahay halka dhibaatada ay ka jirto ee inta badan dastuurkan wax ka bedelkiisa la mari laaya maxay ahayn caqabadihii ugu waaweynaa ee idin helay ee- ee- ee ee hortaagan baad isleedahay haddii lagu weydiiyo waxaan qabaa inay ahayd inuusan jirin siyaasad hufan ama aragti ay ku jirto in in rabitaan ama political will in howlahan la guda galo waxyaalo badanaan sameyn oo ay ka mid tahay ko horta waxaan bilownan hay-adaha saamiga kuwada leh dhamaystirka dastuurka waxaan bilownay inaan isu soo dhaweynaa waxaa kamid a hadda anigu waxaan joogaa baydhabo waxaan waxaan ku joognaa shir la yidhaahdo madasha dowladaha wasaaradaha dastuurka maamul goboleedyada iyo wasaaradda federaalka ay ku kulmaan saddexdii biloodba kii ugu horreeyay waxaan ku qabanay may xamar kii labaad september xamaran ku qabanay kii sadeaad waxaan ku qabanay december garoowe kii afraad waa kan baydhaba aan hadda u joogno ujeedada aan u sameynayna waxa waaye hay-adihii saamiga kulahaa bay wada yihiin maamul goboleedyadii annaga partnersaan marka shirarkaas aan qabanana waxa waaye inaan ilaalina khilaaf inuusan naga dhicin isfaham xagga processkan inaan wada yeelano ilaa haddana khilaaf nagama dhex yaalo si fiican aan wada shaqayna marka intaas waxaan u sameynaa waxa waaye inuusan khilaafaad dhicin maxaan ka faa'idaysanaynaa khilaafaadkii hore u dhici jiray oo ah hay-adihii iyo dadka ay ka wada dhexeeyeen dhamaystirka dastuurka oo isdhinac ordaayo oo aan heshiis ahayn ayaan ta meel isugu yimaado isku dhici jireen annagana taasaan ilaalinay ilaa haddana si fiican ay noogu shaqaysay mar kasta oo khilaaf siyaasadeed uu waddanka ka dhaco ama baarlamaanka iskhilaafo ama madaxda sarsare ee waddanka iskhilaafto ama mooshin la keeno waxaa qeyl laga dhigtaa dastuurka qabyada oo cid walba ay xagaynaysaa oo leedahay dastuurka dastuurka ay ku noqonaysaa ma jiraa xal aan ahayn mooshin oo lagu xaliyo khilaafaadka siyaasadeed ee soomaaliya
horta haddii sida aan rajaynayno ay dhamaato waxay u badan tahay bilaa bilaha soo socda maybe afarta bilood shanta bilood soo socoto inuu dhismo guddiga adeega garsoorka isla markaas u dhismaa maxkamadii dastuuriga haddii maxkamadii dastuuriga ay dhismato oo saan rajaynayno dad leh mataqaana karti iyo hufnaan iyo iyo iyo ikhlaasnimo leh la keeno oo integrity leh la keeno waxaan qabaa meesha ugu dambeysa oo arbiter ah oo frimbiga yeelin karto waxay noqonaysaa maxkamadaasay noqonaysaa dabcan inta ka horeysa waa la kufaa waa la dhacaya laakiin mid kale hala ogaado muushin alla keenay wax mashaakila hadda horta ay keenaysa maaha muushinka wuxuu kamid yahay aaladaha dimuqraadiyad ay kamid tahay oo ah waa laisku saxaa waa laisku saxaa muushin waa muushin soomaaliyeed wuxuu kaliyahay wax dumis laakiin waa laisku saxaa yani xukuumadda marka ko lasoo dhiso waaa waxaa la keenaa mooshin ah in la siiyo kalsooni marka kaa laftigiisa waa mooshin mooshin kale la keenaa in mataqaanaa la keenaa qaraar siyaasadeed sidii hadda kii d b world mataqaanaa loogu horyimid marka mooshin oo dhan ma aha in in wax lagu argulayo lakin waxay tahay mararka qaarkood waxbaa lagu saxaa saan hadda gadaal ugu fiirana hadda mooshinadii wadanka ka soo dhacay kulligood waxay kusoo wada dhamaadeen si nabada ayay kusoo wada dhamaadeen waxbaa lagu wada xaliyay meel dhibaato weyn ay ka dhacda ma jirin marka in mataqaanaa la dhibsada ma aha laakiin inay ay ay timaado hay-addii dhabta ah loo baahnaana la dadejiyana oo loo baahanya oo ah maxkamadii dastuuriga ah oo noqoto marjici ugu dambeeya kaasi waxa uu ahaa wasiirka dastuurka dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil oo qadka taleefonka magaalada baydhabo iigu warramayey waxaad degeysanaysaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ka baxa idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga oo aan toddobaadkan ku eegayno mooshinada khilaafaadka siyaasadeed ka dhaliya soomaaliya iyo caqabadaha horyaalla dhammaystirka dastuurka barnaamijka waxaa ka qaybgalaya doctor maxamed nuur gacal oo horey usoo noqday wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya mursal maxamuud saney agaasime ku-xigeenka macadka cilmibaarista ee heritage ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho labaduba qadka taleefonka ee muqdisho iyagoo ku jira ayay barnaamijka ka qayb galayaan qadka taleefonka ee dalka kanadana waxaa ku jira doctor cabdulqaadir cabdi xaashi oo soo noqday wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya xoosh waad maqlayseen hadalkiisa maxaa idinkaga baxay waxaan ku bilaabayaa cabdulqaadir baan ku bilaabaya xaqiiqdii waxaan arkayaa meeshan waxaa ka muuqda waxa la yidhaha anigu aan ku sheegi lahaa inay tahay hoog hoog qaran inay tahay nin baa wuxuu yidhi ba la yidhi maanaa waalal mise cadan baa laga heesayaa waxaad moodaa wasiirku hadda wuxuu sheegay dastuurka in laba kun iyo lix iyo sideed iyo tobanka la dhamaystiraya hadhowna afti la gelinayo dalkan lixdankii waxaa isu yimid labo dal oo gumaysi maaragtay kala kala duwan qeyb gumaysan jiray oo kala hor xor xorowday waqooyigu hor xoroobay oo afar casho markayna sugeen ayaa annaga daljacayl oo soomaalinimo noogu yimaadeen oo markay yimaadeen ilaa maantay aan laga talagelinayn masiirka dalka waxa weeye haddana aan leenahay d b wol shala waxaa loo diiday dalkii iyo soverentygiisii baa lagu xadgudbayaa dalkii baa la kala goonayaa haddana annagaa dastuurkii dhamaysanayna annagaa qoranayna waxa weeye aniga waxaan qabaa caqliga saliimka inuu shaqeeyaa la raba haddii dalkan la rabo in la kala gooyo laga quustay midnimadiina koofurinta dastuur samaysato afti gashato ha tiraahdo ha dhow maxaan ku rahdaa waqooyo maxay idinla taha sidii la oran jiray haddii la rabo in dalka la isu keenana dastuurka aniga waxaan kusoo talinayaa iyadoo aan aada u qiimeynayo wasiirka iyo khibradiisa iyo shaqada usoo qabtay iyo intii kaloo ka shaqeynaysa anigu waxaan madaxweynaha iyo prime ministerka dalab ahaan ugu soo jeedin lahaa waxaa fiican dastuurka in la shelf gareeyo ba in la dhigo khaanad in la geliyo la hayo in marka hore xooga dowladdan la saaro institution building southka dhexdiisa ah goboladan koonfurta oo talyaanigu gumaysan jiray in haykaladii dowladda la xoojiyo la dhiso iyo in wadahadalada somaliland iyo xukuumadda federaalka soomaaliya laga shaqeeyo sida ay u najixi lahaayeen u maridhan lahaayeen markii taa la keeno dastuur loo dhan yahay oo maxaan ku raha dib uqoristiisa iyo dib u egistiisa dalkii oo dhan u dhan yahay in la sameeyo ayaa maslaxadda soomaalida ugula jirdaa marka waxaan aaminsanahay inay tahay sheeka ah shimbiray oo heesa runtii waxaan siinayaa gacal baan siinayaa doctor maxamed nuur gacal wasiirku horta sida uu sheegay waa hanaanka ama procedureka u degsan wasaaraddiisa ayuu noo sharxay laakiin waxaad moodaa caqabadaha iyo waxyaabaha ka hor imaanayo inaanu xusin oy ugu horeyso hadda khilaafkii ugu dambeeye wasaaraddiisa iyo iyo dhex maray guddigii dib u eegista dastuurka lagu daray sidoo kale waxaa aad moodaa caqabadaha yaallo inaanu wax badan ka xusin oo ah dastuurka waa saddex qaybood qaybna waa siyaasad oo waxay u baahan tahay dadka siyaasadda ama mas-uuliyiinta ka ah soomaaliya maantay ama gobolla ha joogaano ama federaalka ha joogaane inay ka heshiiyaan qayb kalena waa qayb farsamo iyo u baahan in xagga farsamada laga laga sameeyo qaybta saddexaadna waa qaybtii aftida iyo dadku ay iska lahaayeen dadweynuhu ay iska lahaayeen marka ilaa arrinta laga heshiiyo siyaasadda ku saabsan waxaad moodaa carqaladii ama caqabadihii dastuurka inay weli taagan yihiin midda kalena waxay soomaalidu ku mahmahdaa iyo carabtuba dheragii karyaal badso wow maraq xaraareeyaa marka intaasoo guddi oo oo kala duwanaa loo sameeyey dastuurka oo guddiga madaxa banaan wasaaraddii oo dhinaca aqalka sare baarlamaanka oo guddi sameeyeen gobolladii oo ayaguna wasaaradda sameeyeen marka dhibaato badan ayaa ka taagan arrinta saaxiibkay wasiir cabdulqaadir aan uga aragti duwanahay waxay tahay soomaaliya ilaa hadda waxay ku dhisan tahay siyaasadeedu four pointy five ama shan beelood waxaa la dhihi karaa golayaasha federaalka dadka ku matala waqooyiga soomaaliya ama maamulka somaliland waxay laba jeer ka badan yihiin kuwa ku matala hargeysa marka in aan matalaada iyo ayaga inta siino aan iraahdo somaliland ma joogto oo inta halkan joogto muxuu ahay ku jirto golayaasha federaalka la yiraahdo ma matalaan deegaanada somaliland waxay ila tahay sax ma ahan midda kale dowladda federaalku haddii la yiraahdo ma ma xukunto ama kama taliso somaliland gobolada qaarba kama taliso hadda oo kuwa ka taliyo maamul goboleedyadu mararka qaar kama kama sokeeyaan ama ma farageliso oo muqdishoay joogtaa inta badan marka arrinta somaliland weli inay soomaaliya ka maqan tahay markii laga fiiriyo dhinaca sharciyadda waxay ila tahay arrin saxa ma ahan laakiin ayagu dhinacay kaga duwan yihin waxa weeyaan maamulka halkaas jooga ayaa iclaamiyey waan ka go-nay soomaaliya kumana raacsana xubnaha halkan jooge ku jira golayaasha baarlamaanka iyo iyo golaha wasiirada iyo iyo matalo ee baarlamaanka ama deegaanadaasi uma dhama doctor cabdulqaadir iyo waa waa ku mahadsantihiin fikirkiina iyo gacalba ma rabna laakiin mawduuc in nagala baxo oo aan aadno somalilan oo hadda arrinteedu ay tahay budo gaar u toman aan kusoo noqonno mawduuca waxaan rabaa inaan siiye mursal sanay baan rabaa inaan siiye mursal maxay kula tahay adiga wasiirkii waad maqashay labadan gacal iyo doctor cabdulqaadirna waad maqashay bal adigana maxaad ku diri lahayd bismillahi raxmaan colod horta waxaan umaynaa wasiirka laftirkiisa arrimaha ku hadla annaga hadda arrimaha aan ka hadlayno qayb unbay kasoo galayaan laakiin ma aha annaga waxaan ka hadlayna waa mooshinada socda wasiirkana wuxuu sheegay mooshinada wax fiican inay yihiinoo waa sida runta ah marka oo laga fiirinayo dhinaca oo dastuurka naftirkiisa laga fiirinayo aniga kuma dheeranayo wasiirka howlihiisa iyo sida quruxda badan u dhigay shaqada uu hayo allah ufududayaan leenahay laakiin midaan uga duwanayo waxa waaye wax warqado ku qoran oo qurux badan annaga soomaaliya haddaan nahay waa noo qoran yihin sida hadda wasiir cabdulqaadir sheegay dastuurka lixdanka aada u qurux badan yihin soomaaliya meeshay ka ba'day ma aha wax warqado ku qoran ma aha iyo dad aqoon-yahano ah oo meel fadhiya waxay soo qoreen ma aha soomaaliya siyaasaddeeda practical waaye practicalna waxa waaye xamar madaxweynaha meeshuu fadhiyo oo madaxtooyada ahaa laba wiig ka hor shabaab weerareen balcad iyo afguuyaa la qabsaday mooshin baarlamaankiya yaalla marka waxaa laga hadlaya aniga waxay la tahay aragti ahaan iyo asmacad ahaan maadaama aan cilmiga darastay cilmiga aan aan aada oga shaqayno waxaa laga hadlaya waxaa waaye wardan dhan oo dhisan oo qaran dhisana kala tagay wuxuu u kala tagay waxay ahayd siyaasad aan xasiloonayn siyaasad xasiloon hadii la waayo wasiir hawsh wuxuu qurux badnaa uu sheegayo meel lagu gurbaan ninka xada meeshu meeshu ku qaraaci laha la rabaa meeshu ku tumi lahaa wax quruxsan hadii lasoo qoro baydhabo lagu soo qoro xamar oo lagu kala tagay la keeno baarlamaankii oo xiran oo ildaha irdaha loo laabay sida la yeeli jiro markay baarlamaanada yeeshaan guddoomiye iyo guddoomiye iska soo horjeedo markana waxaan dhihi lahaa waxay tahay mooshinada waa sax in wax lagu saxo laakiin sida uu sheegay cabdullaahi sharwac mooshinna wax duminaya lasoo arki jiray meesha aan ka abaaraya waxay tahay oo annaga walwalkan lagu haysa mar haddii ay gashay colaadii baarlamaanka waa naqaanaa guddoomiye baarlamaan oo laga keeno mooshin burbura kusoo xigo waa laga cinta markii ra-isul wasaare laga keeno mooshin iyo xukuumad waa baxayan ra-isul wasaaraha yimaado laakiin sideedaaba guddoomiye baarlamaan markii mooshin laga keeno baarlamaankaas waa xirmaa markay ugu yartahay hadda waxaa dhici doono kalfadhigan waa ka waa ka khasaaray soomaaliya oo bilowday hadda ramadaana la aadi doonaa baarlamaan oo xiran ibdiis u xiran yihin haddaan ilahay farash kala keenin oo dadka soomaalida intaysa ku bixin guddoonka baarlamaanka iyo guddoomiyaasha baarlamaanka laisu soo dhaweyn oo xaal mastuur wax lagu dhamaynin waxaan leenahay soomaaliya siyaasad deganay u baahan tahay war meesha caqliga ku jiro hala aado anaa xoog badan iyo anaa taliya maanta iyo xal uma aha soomaaliya marka mooshinkan hadda ayaa walwal ku haya ummadda soomaaliya qodobka mooshinka inaan laga bixino waa qabaayo mooshinka aan tala ka bixino annaga taladeena waxay tahay war ha laisu yimaado ha la wada hadlo ha lagu dhameeyo xal siyaasadeed waxaan waxaan dubownaa hadda dadaalkii inta naga bartay abuurkii inaan dubna hadda ay gaartay marka waxaan leeyahay aniga mooshinkan dhib weyna kasoo socda waa ku celinaya in lagu baxo oo laga hortago in uusan faraha ka bixin ayaan ku talin lahayn halkaa baan kasii wadaynaa waxaan rabaa inaan siiyo doctor cabdulqaadir maxaad ku talin lahayd adigu waa la qabaa aniga saaxiibada in moshinku uusan ahayn faa'iido lahayn runtii aad baan loo qabaa laakiin moshinku waxa waa mooshinkee weye laba mooshin baa isfeer cararayay dowladda ayaa mooshin in la keenaa la yiri mooshinkaana wuxuu ahaa falcelintii xukuumaddu ka geysay mooshinkaas sida aan warka ku hayno waa nasiib xumar runtii nasiib xumo weyn weeye in hal sano dowladdii ummadda ilaahay oo dhan oo soomaaliya meel kastoo ay joogto ku maaragta u mashxaradayeen xamar aan ogeyn annagu rasaastii mashxaraddahayd aan ka baqnay inay na disho dowladdii noocaas ahayd in xukuumaddeediina haddaba mooshin laga keenayo baarlamaankiina hadda maaragtay khalkhalka uu ku jiro dalkaana maba ka bixi karo laakiin maxaa keenaya in la yidhahdo wey hadda waa run wey waan la qabaa labada odayba waan la qabaa ama sidii dambe mursal uu yiri runtii waan la qabaa waxa weye waxaan ujeedaa in sanadkan khasaari doono waxaa hataa dhici karta baarlamaanka in dhibaato weyn oo kale loo geysto waxaa dhici karta inay timaado runtii isqabqabsi aan xal lahayn waan soo jeedinayaa aad iyo aad iyo aad baan ugu taageersanahay mursal in ayadoo loo daneynayo dayarta soomaaliyeed iyo haystada soomaaliyeed in arrintaas lasoo afjaro oo madaxweynaha inta kumanda sergita kasoo noqdo oo yimaada xaruntii dalka ciidan iyo rayidba looga talinayo astaantii qarankaadi inta kusoo noqdo inuu ka taliyo oo leadership role qaato oo madaxweyne oo isu keeno baarlamaanka iyo xukuumadda oo wixii khalad ah oo jira la saxo anigu taas aan ku talin lahaa waxaan rabaa kelmad yar marka inaan ka iraahdo hadalkii hore aan idhi oo waa run wey mawduucu ma ahayn somaliland lakiin somaliland dastuurka kama baxsana waxaa la rabaa inaan waaqiciye noqono anigu somaliland in soomaaliya sovereigntiga iyo territorial integrityga soomaaliya in jamhuuriyadda federaalka soomaliya leedahay baan aaminsanahay shakina igama gelin igamana igamana jiro waxaan leeyahay haddii ay goboladaasi maqan yihiin oo sida xaqiiqada aan ognahay iyadoo representation ay kuleeyihiin dowladdii federaalka ay yacni maamulkeedii aysan wax saameyna ku lahayn waxaan leeyahay miisaan bay leedahay in la tixgeliyo oo la eego oo laga fekero sida ugu sahlan aad baad umahadsan tahay dabcan dowladda soomaaliyana xukuumadda soomaaliya ma sheegin in mooshinkan baarlamanka guddoomiyaha baarlamanka ka dhanka iyadoo ay ka dambeyso ilaa haddana caddeyn anagu ma hayno laakiin waxaan u daynaynaa un in eedeyna jirto oo qaar ka mida mucaaradka dowladdana ku eedeynayaan xildhibaanadana qaar ku eedeynayaan adiguna cabdulqaadir ahaan aad hadda ku eedeynayso in xukuumaddu gadaalka riixayso waxaan rabaa inaan siiyo gacal baan siinayaa gacal adigu maxay kula tahay xalka talada ugu horreysa oon ku talinaya waxay tahay in madaxweynaha iyo guddoomiyaha aqalka sare ay dhex galaan ama ay gogol nabadeed u fidiyaan guddoonka baarlamaanka waxaan isleeyahay mar walba hadday ishaystaan guddoonka baarlamaanka iyo madaxda golayaasha wasiirada iyo madaxtooyada way adag tahay si oo mooshinka lafirkiisu ku hirgalo ama oo ku guuleysto marka hadda waxaan filayaa meesha ay jirto baashu inay tahay guddoonkii baarlamaanka oo kala qaybsamay oo ayagu hadda kala hogaaminayo mooshinada ayaa u baahan in la heshiisiiyo kadibna waxay u baahan tahay baarlamaanku inuu shaqadiisii qabsado golayaashaana ay shaqadooda qabsadaan waa gartay doctor gacal aad baad umahadsan tahay waktigaa naga dhammaaday dhammaantiin waad ku mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka faaqidaada toddobaadka iyo sidaad u jexjexdeen waan idinkaga mahad celinaynaa waktigiina iyo ka qayb qaadashada barnaamijka waa mahadsantahay waa mahadsan tahay macalin wasiir iyo asxaabta kale iyo kalaasba
intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka barnaamijka waxaa ka qayb galay doctor maxamed nuur gacal oo horey u soo noqday wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya mursal maxamuud sanay agaasimo ku-xigeenka macadka cilmi baarista ee heritage ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho labaduba qadka taleefonka ee muqdisho iyagoo ku jira ayay barnaamijka ka qayb galayeen qadka taleefonka ee dalka kanada waxaa ku jiray doctor cabdulqaadir cabdi xaashe oo soo noqday wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya inta aan barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmayno waa maxamed colaa xasan oo idinle sidaa iyo nabadgelyo